الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku soo jirno oo inoo soo socday mukhasisaadkii munfasilka ama munfasilada ahayd macnaa ancaamkoodii la xidhiidhsaneen kuba xidhnayn intoodii badnayd waynu soo aragnay ee laba nuqdo ama laba inooga hadhsanaa intii kitaabkeennan laguba sheegayey labadii baana halkan inoogu markaa bilaabmaya ama casharkaba inoogu bilaabmi raabican alxiso wuxuu raabican waa ka af mukhasiska afraad walow aynu soo aragnay dee ka koowaad oo kale iyo kala qaybo ayuu ahaayo isagaa sii kala baxbaxayeybe waa mukhasiskii munfasilka ah ee afraadi alxisu xisigii weeye xisigu waa waxyaalahan xawaasta mid ka midasa araggii iyo maqalkii iyo lamsigiiyo lagu haleelo laakiin halkan maqsuudku waxa weeye waa waxaan dee aragga lagu haleelaya ama aan arkayne mushaahadadiiba weeye kaas baa isaguna mukhasisaadka ay ku soo dareen lafdi caama ama nas caama cumuumkiisaasi afraaddii u wada ku dhacayo o dhan wada gaadhaya qayb ka mida ka saaraysa ama kaba khaas yeelaysa wa min amhilatihi amhilada bal takhsiiska xisux khaas yeelo amhiladiisa waxaa kaba mid ah qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi yujbaa ilayhi hamaraatu kuli shayin ilaahay baa subxaana wa tacaala isagoo xaramka ka hadlaya iyo khasaa'istiisa iyo waxyaalaha uu bilaadda kale kaga duwan yahay marka ay kaga duwan tahay iyo dee beledka kacbadu ay kuba sugan tahay oo dee ayaa waxa uu yidhi waa khasaa'istii wax ka mida une yujbaa waxaa la keenayaayoo ilahsaga xaggiisa loo soo kaxaynayaayoo la keenayaa hamaraatu kulli shayin shay kastaba midhihii macnaa maka waxay ku taallaa si nebi ibraahimba kaba cabiray waadi hayri dii zarc waa meel aan u suubanba in waxay ka baxaan zarac ka baxo lama beeran karo zarac kama soo baxayo iyadoy taa tahay ayaa beydkan ilaahay dee uu kaba dhigay ah bal maalan dee beydkaas waxa weeyaan iyo masjid iyo meel ilaah lagu caabudo halkii uguba mudnayd qibladii muslimiintana ayaa waxyaalihii ilaahay subxaana wa tacaala beledkan khasaa'ista uga dhigay kaba mida midhaha iyo hamaraadka bilaaddaa kale ka baxa ayaa ilaahay isugu imanayo dee kollay in bilaad badan wixii ka baxayay ay imanayaan waa waxaan shaki ku jirin bal waxaa la arkaa bilaad badan oo dadkaa doonaya lacag adag iyo inay tii kuba helaan ayaa midhihii iyaga u soo baxee beerahoodii kaba baxay iyagoon dadkoodu arag baa lasoo dhoofiyaayoo la keenayaayo dee ay dhaafsanayaan lacagtan adag ay dhaafsanayaan oo beledkoodiiba lagu cunayn ay kaba baxday bal haddaba taas baa jirta lafdigna cumuum buu leeyahayoo wax kasta dee hamaraadkii iyo midhihii ayaa la keenaya markaa macnuhu wuxuu noqonayaa ama cumuumkan ay keenaysaa midho kasta oo dee meel kale kaba baxay in ay maka la keenayo ama beledkan xaaraamta ah haddaba bal taasi waa midoo waa amhiladii bal lafdi labaad ama wa qowlihii ilaahay qowlkiisii baa isna amhiladii kaba mida can malikati saba meeshii saba la odhan jiray iyo beledkaa saba la odhan jiray haweenaydii boqoradda u ahayd isagoo ka warramaya ilaahay uu yidhi waana qisadii iyo iyada iyo dee nebi sulaymaanba dhex martay iyo mararka wa uutiyatu waa la siiyey haweenayda min kulli shayin shay kastaba ay waxbaa laga siiyey mintu waa litabciid oo macnaa wax kastoo waxyaalaha dadka mulugtu ay helaan ama laba siiyo kaba mida ayaa wax laga siiyey ama wax ka mida la siiyey bal markaa iyaduna waxaa kuba sugan oo halkana cumuumku uu yahay waa waxyaalaha dadkii mulugta ay helayeenba ama shay kastaba inay wax ka mida ay hesho macnaa wax kasta oo bal markaa dee iyaga ama mulug ay hesho ama dad laba siiyo in wax laga siiyey marka labadaba waxay leeyihiin xiska ama waxaan arkayniyo mushaahadka ayaa khaas yeelaya ta hore fa ina almushaahada waxaan la arkaya fii makata maka xarasaha allahu ilahaa ilaaliye annahaa laa tujbaa ilayha xaggeeda lama keenayo jamiicu thimaari midho aada u badan oo kala duwan oo qaaraadka adduunyada ka baxay waa la keenaa way isugu yimaadaan oo iyadoo malaayiin ay xajka isugu imanayaan baanay haddana kala go' lahayn oonay go' ahayn kasre iyo waxay kaba qabaan inqidaac dee kasre ay kaba qabaan haddana midho kastoo adduunyo ka baxa dee lama keeninoo midhayaal aan halkan soo gaadhin baaba jira oo jamiicu himaar dee sida markaa mushaahadka ah himaar bilaad kale lagu arkoon iman maka ayaaba jirta cala ikhtilaafiha wa tanawuciha maxa ikhtilaafiha wa tanawuciha himaartaas iskhilaafkeeda ay iskhilaafsantay iyo kala duwanaanteed iyaday taasi la jirto dee waxaan iyadii maka soo gaadhin baaba jirta taas waa mid wakadalika sidaas oo kale bilqiisu balqiisna waa haweenaydaa malakada boqorada saba u ahayd cahdigii nebi sulaymaan weeye lam tu'ta albacda lama siin albacda badh iyo wax min kulli shayin shay kastaba kaba mid a hodee nebi sulaymaan oo markaa isagu nebina ahaa boqorna ahaa waxyaalihii isaga ilaahay uu siiyey ay kaba mid ahayd dabiilihii isaga halkuu doono gaadhsiinaya iyo jinkii iyo shayaadiintii loo sakhiraya taasba wax alla waxay ka haysatay may jirin umuuro kale oo dee iyaduna aan laba siin baa jirta laakiin dee waxyaalaha mulugta wax laga siiyo waa dee in badan oo kaba mida waa la siiyey marka halkanna bal waxay leeyihiin xiska iyo waxaa dee la og yahay amaan arkayno ayaa cumuumkan labada lafsiba kuba sugan qaybo kaba mid ah oo afraaddii hoos iman lahayda saaraya markaa xis baa wax takhsiisiyay waa tan macnuu khaamisanka shanaad waana kii inoogu dambeeyey qaabitan alcaqlu caqliga weeye na caqliga waxaa loo wada waxyaalahan caqligu keenaye dee bal adiladiisaba ay kaba cabiraan waa min amhila ama dee waxyaalaha caqligu ina tusayo wa min amhilatihi amhiladiisa waxaa kaba mid a qowluhu tacaala allahu khaaliqu kuli shayin ilaahay baa yidhi ilaahay wax kastaba ka abuuray weeye marka kulli shay-na waa cumuum oo dee wax kasta oo shay lagu idlaaqaba ilaah ka abuuray weeya baa lafsigu noqonaya marka halkanna maxaa jira daliil kale oo imika qur'aan ama xadiido umuura ka saaraya ma hayno dee san qiyaas iyo waxyaalahaasna maba jiraan lakin waxay leyihin caqli baa wax saarayo ama wax qaas yeelayo fa ina alcaqla caqligu dalla dee waxaana kollay ina waa umuur tani badihiyaba weeyaane caqligu wuxuu tilmaamaya ina tusaya calaa ana daata rabbi ilaahay subxaanahu wa tacaala daatadiisu jala jalaaluh maca sifaatihi sifaatkiisa iyadoo markaa ay la jiraanba hayru makhluuqatin dee ilaah subxaanah wa tacaala isagaa khaaliqa sifaatkiisa iyo daatadiisuna makhluuqa maaha wain kaana lafdu shay iyo tanaawaluhu lafdiga shay daatadii iyo bal umuurahaas ha kubaba dhaco macnaa waxa weeyaanun markaan luqada carbeed eegna ashay wax kastoo mawjuuda shay lagu idlaaqaa marka wixii jiraba shay waa la yidhaah de marka halkaa lafdigaas macnaha ballaadhan ee kelimadan shay ay leedahay ay tahy waxyaalaha ugu acamsan waxba wax kastoo mawjuuday kuba dhacaysa waxaa soo gelayaba ilaah subxaanahu wa tacaala baa soo gelaya waana tan oo in dee bal umuur tilmaamaysaboo nas ah inuu taas kullu shayin haalikun ilaa wajah oo ilaahay wuxuu shay kastaaba waa ku baaba'aya tirtirmaya halaagsamaya ilaahay wejigiisa un mooye waa inuu markaa dee shaygiibuu kuba jiray qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaah maxaa macnaa shaygeebaa shahaado iyo markhaati inuu noqdo wax bal markhaati kaba noqdo ugu weyno ilah muxuu yihi qul illaahu ilaah baa ah kaa isagoo akbaru shayin shahaadatan oo markaa lafdiga shay dee subxaanahu wa tacaala ilaahna waa kuba dhacaya ama dee shay waa mawjuud dhammaantii marka halkaas baa cibaaradan allahu khaaliqu kulli shayin cumuumkan dee wixii shay lagu idlaaqayo o dhami lafdigani horta waa gaadhayaaba se maxaa jira dee ilaah subxaanah wa tacaala isagaaba wax abuura ee isagii lamaba abuuro oo markaa qaybtan dee umuur badihiya weeyo taas caqli ahaan baa saaraya leyno bal taksiiska jaanibkaasna waxay leeyahayn bal waa caqli kolleyna inta kitaabkan kuba gaabsanaynaa haddii kalaamyo kale waxyaalo barhkood ay mulaaxadaad meelahan kuba leeyihin oy qaybtan taksiiska kaba saaraanna dee imaka waxba taa uma fadhine bal horta waa xis markay leeyihiin waxbuu takhsiisinayaana amhiladiisi waa taas markay leeyihiin caqli baa wax takhsiisinayana halkan usuul marka la joogo bal amhila wax kaba mida ama umuuraha takhsiis caqli ay culimmadu mihaal ahaan usoo qaateenna waa taa aan hayno bal halkaa waxaan kaga baxaynaa caamkii iyo khaaskii guud ahaan caamkii horeynu usoo marnay khaaskii baan kusoo jirnay iyo takhsiiskii labadiisii qayboodba ilaah xamdigii waa inoo dhammaadayba taasi ee imakana umuuro weli alfaada iyo waxyaalihii dalaalaadkooda ahaa baan ku jirnaa oo dee jaanib marka laga eego umuurahani waa umuuro usuulka laga hadla caada ahaan ama curfi ahaan jani markan kaba eegnona weli luqada umuuraheedii iyo mabaaxiseedii baan ku jirnaay oo alfaado luqadii carbeed iyaguba markaa waxa weeyaan asaas ku leh ama dee manshaeed iyo mastarkeedu uu yahay bal imikana qayb iyaduna alfaada dalaalaadkeediia oo labadaa jaanib ama labadaa jihaba leh ayaa halkan inoogaba sheegayaan mu'alifiintiio aqsaamu lafdi min xaysu dalaalatu waa lafdiga dee laguba hadlayo ee lagu dhawaaqayo qaybaha uu u kala baxo markan eegna xagga macaanida uu ina tusayo ee uu tilmaamayo allafdu lafdigu min xaysu huwa daallun markaynu eegnaynu jaanibkaa xaysiyadaa ka eegna inuu yahay mid tilmaami mid ina tusaya cala almacnaa ina wixii lagu dhawaaqay lafdi ah macnuu tilmaamaya ina tusayaaye lahu xaalaatun xaalaad ayuu leeyahay oo lafdigu markaynu eegno jaanibkaa dalaaladiisa uu macno dee keenayo ina tusayo qaybo u kala noqdaa qaybihiina waaba kanta koobaad anlaa yaxtamila ilaa macnan waaxidan midi waxa weeye inaanu macnaha lafdiga aan ka fahmayno ee marka aan maqallo aan ka fahmnay mooye macno kaleba aanu ixtimaalin macnahaasun buu leeyahay sariix bay dalaaladiisu taa ku tahay macno labaad oo meesha imanaya oo uu leeyahayba lafdigani ma jiro kaasi waa mid ka qowlihi tacaalaa tilka casharatun kaamilatun waa xajkii iyo dee bal markaa qiraankii iyo tamatucii iyo dadkii soom laguba yeeshay markii dee saddex iyo toddobaba ilaahay soo sheegay hore ayaa markaa maxaa ilaahay yidhi tilka taasi casharatun toban weeye kaamilatun waa toban cisho oo la soomayo oo buuxda marka lafdigan cashara markaan eegniyo acdaad oo dhammi waa saaseen toban nidhaahno dee tobanku tirada aan naqaano iyo cadadka aan naqaanun buu noqdaaye wax kaloo uu noqdaa ma jirto sagaal ma noqonayo koob iyo tobanna ma noqonayo wax kalena ma ixtimaalayo macnaha mooye macno kale ay lafdigani keenayaa maba jirto iyo wa qowlihii ilaahay qowlkiisii isagoo nebi muuse kaba warramaya iyo umuure fatama miiqaatu rabbihi arbaciina leyla macnaa miiqaadkii dee isaga baa maalan dee loo ballan qaaday dee ama towraad iyo baaba la siinaye ayaa wuxuu ku taam noqday arbaciina leylatan afartan habeen bal markaa lafdigan arbaciinna waa taasoo kale waa cadad isaguna cadadkaas mooyaane tirada aan naqaanayno afartan u naqaanay ruux kastaaba tirin kara mooyaane wax kale iyo macno kaloo meesha soo gelaya ama u ixtimaalayaa ma jirto balkaasi isagu waa midoo wamithlu adaa haddaba waxaa ama lafdiga macnaha mooye macno labaadba aan lahayn ixtimaal labaad aanu ku imanahayn kaas yusamaa waxaa lagu magacaabaa nasan nas baa la yidhaahaa oo dee halkan marka aan joogno kolley nasku waa tanoo nas waxaan usoo aragnayba dee haddii la yidhaha naska oo kale waxyigo ama dee kuma yimaada waxyigii oo kale sida qur-aankii iyo xadiidkii in laba magacaaba la odhanayo kolkol de waa kanoo nasa calayhi markay sheekhyada mid ka mida sida imaam axmed iyo xanaabiladu u isticmaalaan ama shaaficiyadu naskii shaafici ayba yidhaahaan waa hadalkoodii baaba lagaba dhigaa taasoo kale iyo wixii iyaga qowlkoodu ahaa baaba macno kale weeye laakiin halkan ama dee macnahan luqadana ah waxaa macnaha mooye macno labaadba aan ixtimaal ahayn waxaa la yidhaha nas ayaa lagu magacaabaa maakhudun waxaana laga soo qaatay luqa ahaan weeye min minasati alcaruusi waa haweenayda dee arooskaba ah meesha lagu fadhiisiiye kursigaa waa waktigaa habeenkaa arooska la arka dumarkii kale ay ka muuqato ay dee waa imika ay kaga sarrayso taas bay minasa yidhaan meel kasta oo dee sida dadkanin ama maalan haddii xafladba la samaynayo meeshaa saree dadkii iyagu meeshan mushaarakaynaya ama hadlaya ay fadhiistaanna waa tan minasa la yidhaha bal minasatu lcaruus oo ma ah kursiga ama waxaa iyada lagu fadhiisinayay dee kaba muuqanaysay dumarkii kale kagaba sarraysay kaba muuqato lafdigani halkaasuu kaba yimi oo lagaba soo qaatay wa macnahu markaa macnihiisuna waa guud ahaanba fi luqati xagga luqada rafcu koryeel weeye oo tanna macnihii rafciga minasadii way kuba sugan tahay marka haddii la yidhaahba nasar raasa uhoo kale luqadii macnaa madaxiisii ayuu kor yeelay oo sare u qaadayba weeye duhuurkii iyo rafcigiibaa kuba sugan bal macnaha waa la yidhaha macno labaad oo luqada uu yimaadaa jirto socodka aad u badan ka soo qaado haddii dee aad waxba la fuushan yahay sida berga hore rawaaxishii ay fuuli jireen iyo geelii rakuubkooda ahaay oo kale markaa dee aqsaa sayriha ama dee intii ay karaysa ee surco ahayd intii ugu badnayd markaa laba eriyo oo kale ama socodka ugu sii adag ayay nas lagu magacaabaa waxaana xadiidkii saxiixa kuba yimi habeenkii rasuulkii ilaahay ka soo laabmay carafa ee uu soo socday musdelifo oo kale ee waxa weeyaan rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyadoo zaxmaddu ay badan tahay dee socod caadi uu soconayay markaasa xadiidka maxaa ku yimi faidaa wajada faj'atan fajwatan nasa markuu meel waasaca helo ujeeddadu meel bannaan oo dad aanu ku cidhiirin oo dad laisku ji markaa raaxiladii waa dedejin jira waa socod intii hore ka badan markaa in socodka asayra shadiidna nas luqada carbeed waa la yidhaahaaba xadiidkaasna waxyaalaha kuba yimi ayuu kaba mid yahay imanka halkanse waa macnahan duhuurka iyo koryeelka ayaana halkan bal ay tahay waxa lagaba soo qaatay lafti horta kaasi waa mid dee xukunkiisuna waa inoo dambeeyay waxa laga yeelaya marka nastaas yimaado laba an yaxtamila inuu lafdigan lagu dhawaaqaya ixtimaalayo akhara wax ka badan min macnan macne cala sawaa'i iyagoo siman macnaa cibaaradan ama lafdigan baa wuxuu leeyahay laba macno iyo wax ka badan buu luqadii carbeed ku leeyahay labada macne ama waxaa ka badan uu leeyahayna way u siman yihiin oo midkoodna ka kale kagama mudna si isle kanna waa loo isticmaalaa kanna waa loo isticmaalaa marka iyadoo labadaa macno ama wax ka badanba uu leeyahy lafdigu markuu yimaado dee haddaan daliil iyo qariino kale loo helin labadii macno midna ka kale kagama mudno lagama horraysiin karayo waa wax u siman marka la eego xaggii isticmaal labadan macne balkaasna waa mid wadaalika kamaa fii qur'in wa cayn cibaarada ama lafdiga qur'i oo dee xalayna aan soo arkaynay qur-aankana kuba sugan lafdiga qur'i luqada carbeed xaydka caadadan dumarka qur'i waa la yidhaa duhrigan ay ka daahir noqonayaane caadaduna taas ashcaartoodii iyo markaa luqadii carbeed labada macnoba way ku yimaadeen labadaba luqadii waa la yidhaa qur-aantiina qur-aankana waa kuwa dumarku markaa la furay inay taa ku ciddo tirsanayaan oogaba sugan tahay markaa lafdigii qurci dee macnihii xaydna waa lahaa macnihii duhrina waa lahaa waanay siman yihiin oo bal markaa halkan dee kaasoo kale waa mid lafdigan alcaynna luqada carbeed macaani dhowray u timaadaa maxaa kaba mid ah albasira isheennan dee aan wax ku arkayno cayn waa la cayn waa la yidhaahaa oo taasoo kale aljaariya waa ishan biyaayoo socota waatay jaariyada ka cabiraan halkane maaha jaariyadii addoontiya ama inanta yarya laga cabiri jiray marka ishaas biyaana waa la yidhaha kabasaaska ana cayn waa la yidhaha jaajuus waa la yidhaha oo kale naqdiga oo kale cayn waaba lagu magacaabaa bal markaa umuuro cayn ay u timaado mid kastana waa isticmaal gaara iyo wadci gaara waa lafdi mushtaraga oo mid kastaba gaar loogu isticmaalo laakiin lafdigii labadii macno si isle kana waa loo isticmaala kana waa isticmaala midba ujeeddadu marka aan maqalno markiiba dihnigeeda kusoo dhacaya dee haddaan qariino iyo siyaaq iyo hadalku siduu u socday aanu jirin meeshii ma jiro midkoodna ka kale kagama mudna wayusama haddaba marka lafdigu luqada carbeed laba macno iyo wax ka badanba uu wada leeyahay si simanna loogu isticmaalo ama ay u siman yihiin waxaa lagu magacaabaa mujmalan mujmal waana ka hadalkiisuuba yar dheeraan doo inaan arki doono insha allah ka saddexaad an yaxtamila inuu ixtimaalo weeyo lafdigu akhara wax ka badan macna ujeeddadu lafdigani laba macne iyo wax ka badan buu leeyahay luqadii carbeed ku leeyahay laakiin ma sinna kii hore waa ti aan soo aragno mujmal baa la odhanayo si isleeg ama si siman baa loogu isticmaalayay halkanse walaakinahu waa lafdigii damiirka halkaa w lafdigi fii axadihaa waa macaanidaa in an yaxtamila akhara min macna macaanidaastee badan uu leeyahay ama dee fii axadihima hadduu laba macno ay ahaydba arjaxu mid ka raajaxsan weeye minhu macnaa waa dee lafdiga fii hayri oo isagu fii hayrihi waa kayrkii marka kusugan ujeeddadu labadan macne uu leeyahay mid ahaan buu ka kale ka horeeya oo ujeeddadu marka lafdigii lagu dhawaaqo macno markaa dihnigeenna usoo degdegayo inu hore uga fahmaynaa jira laakiin macno kale oo dee taasoo lafdigu yeelan karaana waa jirtaa luqadii carbeed markaa muxuu noqonayaa kaas faraajixu macnahan mutabaa dihniga usoo degdegayee raajixa ah yusamaa waxaa lagu magacaabayaa daahiran daahir baa lagu magacaabaa wadaalika ka qowlika qowlkaagii aad tidhi wooye ra'aytulyawma asadan maanta waxaan arkay asad bal luqadii carbeed haddaan eegno luqadeedna waa taasoo maanta isla mid baa noo libaaxa dee kii caadiga ahaa waxayn libaax u naqaanaa xayawaankiina oo isticmaala nin marka la leeya waa geesina waa libaax ninkaasi waa ta la yidhaaho oo kale iyaduna in luqadii carbeedna waa saasoo lafdigan asad fa huwa lafdigaasi muxtamilun wuxuu ixtimaalayaa lilxayawaani almuftarisi xayawaankii dilaaga ahaa ee dee bal wax diri jira ee muftariska ahaa waa libaaxii waana lafdigii asalka macnihii asalka walirajuli shujaaci ninka geesiga ana lafdigan ee asad libaaxii waa la yidhaha waana macnihii marka ugu horraysa laga fahmayey ninka geesigana waa loo isticmaalaa laakiin maanta labadoodu ma sinna ee walaakinahu haddaba lafdigan asad fil awali ka hore oo alxayawaan almuftaris arjaxu mid ku raajaxnimo badan weeye kaasaa u badan in loo isticmaalo ama dee ka raajixii kaa weeye bal markaa kaa daahir baa la odhan wa in xumila lafdigii haddii lagu xambaaro cala almacnaa macnihii almarjuuxi laga raajaxsanaa ujeeddadu waa macnahan labaad ee lafdigu leeyahe laakiin laga badan yahay ee laga raajaxsan yahay maxaa la odhanayaa fa huwa almu'awalu ka markaynu usuul joogno almu'awal baa la yidhaha waa mid dee waxa weeyaan macnihiisii u badnaa ee marka hore laga fahmayey macno aan ahayn lagu xambaaray wadalika ka xamli lafdi asadin lafdiga asad oon lagu xambaaraba weeye cala rajuli shujaaci ninka geesigaa fi lmithaali saabiqi mithaalkii aynu hore usoo marray marka maxaa imika inoo soo hadha inoo soo baxay bal in yaroo xaggan mu'awalka inoo sii socota iyo bal umuur la doonaya in la ictibaariyo o la ilaaliye lafdigii waanu soo celin doonaaye haddii uu macnaha mooye macno kale aanu lahayn nas baa lagu magacaabaya xukumkiisu waa inoo dambeeya hadduu lama macno iyo wax ka badanba lafdigan loo isticmaalo midkoodna ka kale aanu kaga mudnaynna waa kaa mujmalka la odhanayo haddii laba macno uu leeyahay laba xaaluu noqonaya labadaa macnuu leeyahay haddii mid ahaan uu raajax ku yahay macnihii raajixa ah daahir baa la odhan macnaha marjuuxa ah ee dee laga badan yahay ee mudnaanta laga leeyahayna marjuux baa la odhanaya laakiin marka me mu'awal baa la odhanaya mu'awalkii haddaba haddii lafdigii lagu xambaarayo oo daahirkii laga kaxaynayo umuur baa la ictibaarinoo waa tan walaa budda waxa mahuraan ah fii xamli xambaaritaankiisa cala almacna almarjuuxi macnaha marjuuxa lagu xambaaraya markaa macno eeg lafdigii aan awilayno ee dee layskama awilo uunoo hawo laguma awilo eh waa inay qariino ama daliil lagu awilo ee aan macnihiisii asalka ahaa ama badnaa aan ka kaxayna macnaha labaad aan ku xambaarayno min qariinatin qariina qariinadu waa daliilkii tilmaamayay uun in macnahan maanta loo jeedo wa ilaa haddii kaloo uu ruuxu hawadiisa uniyo say la noqoto yidhaa mee maanta macnahan kalea loo isticmaalaya kan weeye iyadoo wax qariino ah ama wax daliiloo keenaya caadid aan u jirin kaana baadilan hadalku baadil buu noqonaya oo macnuu waxa weeyaan ruux kasta oo doonaya inuu awilo lafdi daahira oo uu dawaahirtaa kaba mida oo uu macnihiisii dee awilo maanta laba amar baa isagii looga wada fadhiyaa mid waxa weeye horta bal macnahan labaadee uu leeyahay lafdigan baa ixtimaalayay marjuuxaha inuu caddeeyay haddaan macnahaas xataa la caddayn oo macnahaasna uu ixtimaalayaa jirnin waxaynu daliil loo doonaaba ma jiro horta ixtimaalkan labaadee marjuuxee lafdigu ixtimaalaya ama uu yeelan karo in la caddeeyo sida uu yahay bal kaas waa mid arrinta kale ee iyaduna meesha la rabaa waa tan uu tilmaamaye waa in daliilkii macnaha marjuuxa maanta xoogeynayey ee keenayay markaa daahirkii inaan ka horraysin oon nidhaha maaya maanta muraadka iyo ka loo jeedaa lafdiga loola jeedaa kan weeye aan nidhaahno ee xoogeynaya ina maanta macno marjuuxa iyo mid raajaxaan haysanaa marjuuxii waa man waa waxaan daliilkood iyo qariinadan la sheegayaa way xoogeynaysaayoo waxay caddaynaysaa in loo jeedo iyadii baa markaa noqonaysa xaggii macnaha kii daahirkaah oo daahirkii baa laga horraysiinaya waa intaasna la helo labadaa ama ruuxii waa inuu la wada yimaado haddii aan taasi aanay jirin dee waxay cabas iyo ciyaar buu noqon tawiilkaasna tawiil fasidun buu noqonaya wawajhu lxasri fi hadi aqsaam afartii buu inoo soo khulaasayna alfaada dalaalaadkeeda ama lafdiga marka la eego xagga inuu macnayna tusayo inuu afartaa weji yeelanayo iyo afartaa xaalo san loogu xasilinayaa waxa weeye ana lafda lafdigii ima an yaxtamila macnan waaxidan faqad inuu macno keliya ixtimaalo keliya aw akhara wax ka badan haddii markaa labadaa xaalo aynu eegno falawalu ka hore macno keliya un ixtimaalaya annasu naskii weeye wathani kii labaad baa sii kala baxaya haddana ka labaad ima an yakuuna ina macno wax ka badan buu yeeshee ima an yakuuna inuu yahay fii axadi lmacnayeyni labada macno mid ahaan aw ilmacaani haddii macaanidu laba kaba sii badnayd macaanida uu leeyahay mid ahaan adhara mid muuqasho badanoo minhu lafdiga ahaanta kaga muuqasho badan fii hayri markaa uu hayrkii kuba suganya macnaha kale oo ujeeddadu lafdigani dee macnaha ina tusayo ee laba macno iyo wax ka badanba yeeshay markaasaan eegaynaa inuu labadan macno ee iyo waxa ka badan uu leeyahay mid ahaan yahay ka marka ugu horreeya laga fahmayo ee isagu markaa waxa weeyaan kaga raajaxsan kuwii kale iyo arrinku inay siman yihiin marka haddii tan hore aan helo waxa weeyaan awalad awlaa ama inaanay taasi jirin bian yakuuna cala sawaa inuu si isleegun macnihi u ixtimaalayo falawalu ka hore waa ka adharu minhu fii kayrihi uu ina yidhi aldaahiru daahirkii weeye isaga markaa maxaa jirta macno kaleoo laga raajax noqdaa jira wa muqaabiluhu markaa daahirka ka qaabilayaana almu'awalu mu'awalkii weeye wathani ka labaadu waa kanuu yidhi bian yakuuna cala sawa almujmalu mujmalkii weeye bal markaa lafdiga dalaalaadkiisii uu macnayna tusayo xaalaadkii uu lahaa se intaasun ay u kooban tahay macno afraad shanaad aanu inoogu jirin taas bay noqon bal taasi waa wax luqa iyo kuwa tacalluqsan alfaada tacriifkeeda markay nusuus noqoto naskii dee inoogu yimaado nas ama markay daahir noqoto oo kale ama markay mujmal noqoto seebaynu ugu camal falayna haddii xadiidkii ama aayaddii qur-aanka ahayd alfaadaha ama macaanidaa mid ka mida iyo magacyadaa mid ka mida ay yeelatay kuba timaado seebaa camalku noqonaya waaba kan iyo xukumkii xukmu hadihi alaqsaam laa yucdalu lagama leexanayo oo can innasi naskii ilaa binaskin naski mooye oo ka hore haddaan eegna ee macnaha ku cad maalan tilka casharatun kaamila ayaan soo aragnay macno labaad oy ixtimaalaysaa ma jirto maanta ta'wiil ma aqbalaysaba asal ahaan inay ixtimaal kale maba jiro oo ta'wiil ay aqbalaysaa maba jiro lama odhan karo maye macnahan kale maanta loo jeedaa ama waxyaalo ama umuur lalaba iman karaa se dee markaas ma jirto ama xag majaasa laga soo galay ama xaggan ta'wiilha lagaba soo galay taasi iyadu ma jirto kow marka maxay noqon dee waa arrintii in lagu camal falon marka maxaa dhacaysa in camalkii looga tago waxaa looga tegi karaa xaalo keliyao haddii la nasakhay dee naskigna san u tegi doono xukumkii mansuukha ayuu meesha ka saarayaa xukumkaa dee la nasakhayaana nas waa noqon karaa waxaa nas ahayna uu noqon karaa markaa taas iyada waa dee looga leexan karaa ee laguma camal falaya markaasina mansuukh laguma camal falaya laakiin marka aan naskhi jirin weeye lafdiguna uu nas yahay saa aan imaka aragno katagiisu wuxuu noqonayaa iyo camal la-aantiisu cinaadunbay noqon iyo muraaqama lisharc waa khilaafid sharcigii la khilaafi iyo cinaadunbay noqonaysaa waayo wax kale oo looga tegi karaa ma jirto nas waxaa looga tegi karaa uun looga leexan karaa camalkiisa looga tegi karaa haddii la nasakho taasi waa mid laa yucmalu bilmujmali ila bacda albayaan kii mujmalkaa laguma camal falaya in caddayni timaado mooye oo haddii lafdigan yimi labadii macne si isleeg loogu isticmaalo dee haddii aynu nidhaha kanun baynu qaadanaynaa iyadoo wax qariinaa wax daliiloo taa inoo raajax yeeshay ama inoo fasirto inoo caddaysay aanay jirin iyada waxay iska noqonaysaa un hawo raacitaankeed iyo taxakum bay noqonaysaa marka mujmalka waa laga joogsanayaa camalkiisu muxuu noqon waa marka la caddeeyo ee ijmaalkiisii la suuliyo haddii ala yidhaha amtilo kala duwan oo mujmalku leeyahayna waaba inoo soo socotaa waxaan filaya casharka waa dee casharka inoogu jiri doontaa biidni illahi tacaala laakiin mujmalka waxa waa laga joogsanayaa ilaa caddayn la helaya tafsiir markaas caddayntii qariinay noqon kartaa waxyaale ayay markaa ijmaalkiibaa markaa suulayo saasaa loogu camalfalaya lakiin qabla albayaan bayaankuna eeg wuxuu noqonayaa shay khaarijio isagii ka baxsan buu noqonaya markaas wax khaarijiyuu noqonayaae dee laguma camalfalayo weeye xaaladii kale aynoo hadhay daahirkiiiyo mu'awalkii laa yutraku lagama tegayo aldaahiru daahirkii oo wayuntaqalu looma guurayo ila almu'awali kii mu'awalka ahaa ilaa liqariinatin qawiya qariino xoogle mooye qariinadu hadday daciif tahay ama ixtimaalkaas dee waxaan loo haya ee xoogaynla uu daciif yahay oonu u dhigmayn daahirku wuxuu keenayo quwada daahir leeyahay dee wax lagama soo qaadayo qariino xoog leh ama daliil adag oo caadid ah oo markaa macnihii marjuuxa aha sare u qaado ka dhiga fil markaa macnaha daahirkaa daliil ahaanka daahirka kii kale uu kaga xoog bato oo sidaa looga horraysiiye un mooyaan bal adigu intaa la helo mooye si kale daahirkunbaa looga camal falaya muawalkii laguma camal falayo ilaa liqariinatin qawiya tajcalu ljaaniba almarjuuxa ka dhigaysa jaanibkii marjuuxa raajixan wax raajixa mihaal buu ina siinayaa markaa mihaaluhu bal kan eeg daahirka iyo mu'awalkii weeye mihaalkiisu waxa weeye lafduljaari aljaar lafdigiisa ee kuba sugan fii xadiidi aljaaru axaqu bisaqabi waa xadiidka saxiixa bukhaari kuba sugan qiso dhexdeedna waa ku sugnaa waxaana laga warinayaa saxaabigii shahiirka ahaa ee aburaafic ee rasuulka ilaahay mawlihiisii ah salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kollay qiso dhexdeedna waa kuba sugnaayo guri uu lahaayo uu ku dhex lahaa meel dee uu markaas ugu dhex jiray uun malaha aqal uu sacad ibnu abi waqaas lahaayo uu doonayay inuu iibiyo ayaa isaga kollay arrinku kuba soo baxaya xadiidka sheegitaankii uu sacad markii dambe kaba iibiye marka waxaa lafdiga xadiidka horta yahay jaarku axaqu isagaa ku xaq leh bisaqabii kan lasiiqiisa kan ku dhegsan ee dee jaarkiisa dadka kale isagaa kaga xaq leh dee xuquuq jaaroo laysku leeyahay oo maamuus iyo xurmo iyo is-ogaansho taasi way jirtaaba dee arrintan kale xadiidka loo soo qaatay xaggii shufcadii oo kale oo hadduu dee gurigiisii doonaya inuu iibiyo horta jaarkiisii ha laba socodsiiye ama sharigiisii haddii laguba fasiro ayay noqonaysaa waa xaggii shufcadii bal xadiidkaas umuurihiisa kale aan iskaba daynay lafdigan aljaar markaan eegneen luqa ahaan u eegno jaar fa innahu lafdigaasi raajixun wuxuu raajix ku yahay filmujaawiri ruuxii ruux kale la deriska ahaa oo macnuhu waxa weyaan lafdigan aljaar dee luqada carabeed shariik waa loo isticmaalaayoo saas baaba kolkol luqadoodii ashcaartooda ugu soo aroortay inay zawjadu dee kolleynay nolol bay wadaagsanayaan zawjka kolkol ay jaar kaba cabiri jireen ama jaaro kaba cabirayeen in ruuxan dee jaarkii luqada carabeedna dee marka lafdiga jaar la yidhaha macnihii laga fahmaye soo degdegaya daahirka ahna waa ruuxu dee ruuxan kale ay jaar yihiin waxba isuguma jiraan laakiin dee jaar bay yihiin une waxa way kala leeyihinoo guryahoodii way kala leeyihin bal kaas baa luqada carabeed macnihii soo degdegayay ah ee daahirka ah daahirka markaa kaa weeye waana taan soo aragnay daahirka lagama tegayo oo muawalkii loo gurayana macnaha kale inuu ay wax wada leeyihiin oo sidaas jaarnimadu ay tahay jaarnimo shariko ama wax ay wada leeyihiin waa macno marjuuxay noqon waa macnihii muawalka ahaa waxaanaynu soo aragnay in dee taa qariino iyo daliil xoogle in loo helo mooyaane aan kaa lagu fasirayn waxa ka kale la qaadanayo haddaba kaasoo kale bal xadiidkan faxamalahu lxanaabilatu xanaabiladu waxay ku xambartay ido kale shaaficiya qolooyinkan kale in iyagu jaarka shufco u sugin oo dhanba qowlkooda weeye waxay ku xambaartay cala shariiki waa ruuxii ruux waxla lahaa ee guriga ay wada lahaayeen ayaa hadduu qeybtiisii iibiyo dee kii kale ayaa dadka kale oo dhan kaga xaq leh ee waxaan la lahaa inuu qeybtiisii kaba iibiyo maca annahu marjuuxun lafdigu saasay ku xambaareen oo waa macnihii mu'awalkaa weeye marjuuxa ahaa maca annahu marjuuxun iyadoo lafdigaas iyo in jaarka laga dhiga shariik uu yahay macno marjuuxoo mu'awal uu yahay macnihii daahirkaana ruuxii deriskaayo taasi ay keenayso haddii nin laba ninba ay laba guri oo isku xiga ay leeyihiin oo midkood gurigiisii iibiyo jaarku inuu xaqii shufcada leeyahay oo dee isagaa kaga xaq lahaa inuu dadka kale waxa weeyaan dee lagaba iibiyo gurigii haddaanu isagu iska dayn haddii markaa taasi ay dhacdo inuu shufcadii xaq tamalluq qahri ah uu yeesho wixii iskaleba intuu wixiisa u celiyo isagu guriga uu qaato macnahaasabay keenaysa haddii jaarnimo lagu fasiro waana macnahan xanafiyada iyo qowlkooda uu yahay maxaa haddaba keenay in macnahan marjuuxa ah ay dee ama xanaabila iyo shaaficiya keyrkoodba kuwa fasiraan xadiidkii waa liqariinatin qariino qawiya daliil baa jira meeshii macnahan kale xoogaynayo ah wahiya qowluhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi faidaa duribat alxuduudu wasurifat adduruuqu falaa shufcata habeen dhoweyd baynu soo maray xadiidkan isagoo dee bal maalan sadrigiisiina qadaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bishufcati fi kulli ma lam yuqsam safxadii toddobiyo soddon buu inooguba sugnaa lakiin intaasi kumay sugnaynba xadiid jaabir weeye oo bukhaariya muslima wadaagsanay lakiin lafdiga waa kii bukhaariya marka laakiin lafdiga dee kolley kuba sugnayd duribat bedelkeeda fa idaa waqacat bayda kolleyna waa cibaaradii aan filayaa hadalkan sidiisa uu yeelo waa shanqida cibaaradiisa iyo mudakiradiisa kuba lahaaye bal waa macno kariim baa loo jeedaay lakiin waxa la lafdigii kuba sugnaa waqacad bay hayde horta wixii aan la qaybin ee la wada leeyahay ayaa rasuulku xukumay shufco ayuu xukumay oo hadduu ruux dee wax uu nin kale la lahaa uu iibiyo isagoon saaxiibkiisii ogeysiin waxaa dee qismada aqbalaya weeye wuxuu leeyahay ruuxii bal maalan aan la ogeysiin ee ruuxan laba lahaa inuu xaq isagu la wareego iyadoon ikhtiyaarkooda leegin lacagtii uu siiyey in ha u celiyo kii isagaana qaadanayo dee sharcigii baa taas siinaya marka maxaa xadiidku ah faidaa duribat alxuduud ama waqacat alxuduud laakiin haddii xuduuddu ay dhacdo habeenkii dhaweyd waxaa laga yaabaa inaan dee fasirin dee inan fasirin oo suurtagal ujeeddadu wixii la wada lahaa la xadaysto oo nin kastaba dee intiisii gaar ahaan inta la kala goosto ay kala qayb ay qaybsadaan mid kastaba xaddiisii dee iyo intii wixiisi uu kuba joogay taas ay dhacdo ama la yeelo oo la caddeeyo oo surifati duruq duruqdiina la caddeeyo ujeeddadu kana dariiq yeesho kana dariiq yeesho oona isku dariiqba noqon dad jaarun bay markaa noqonayaan waana halkan xadiidka ay macnaha kale uga xambaareen falaa shufxata shufxa ma jirto marka haddii dee aljaaro xaqu bisaqabi dee sidii saxaabiguba xataa u daliishaday shufco lagama soo qaado xadiidkan baa wuxuu tilmaamayaa inaan jiwaar shufco lagu mudanahayn markaa kan baa daliila kaa hore jaarkii in shariig lagu fasiro oo macnihii marjuuxa inoo raajax yeelaya oo xoogaynayo saasaa jaarkaa horena loogu fasiray shariiggii taawa fa qawluhu waxa weeyaan markaas faqaaluu waxay yidhaaheen markaa qolooyinkii xadiidka dee qariinadan u daqaatay laa darba lixuduudin xuduud oo la yeelo walaa sarfa liduruqin duruq oo la caddeeya umay sugnaan ilaa fi sharika wax la wada leeyunbay taasi kaba timaada ee dad marka horeba kala lahaa oonay waxba isugu jirin dee xuduud iyo duruq la caddeeyo la kala soociyo waxyaalaha ama la kala gooyo taasi meeshii maba taalo ama aljiraanu dadkii jaarka fa kullun calaa xuduudi wa duruqi ninkastaa xuduuddiisi iyo duruqdiisii marka horeba kuba sugnaa walihada qaaluu saasay u yidhaaheen laa shufcata lijaarin bal markaa waa iyadoo macnihii mu'awalkaa xadiidkii lagu xambaaray waxa keenayna maaha hawa may keenin ee dee xadiidkan kale saxiixa ayaa keeniya shufcada wixii asalka u ahaa almujmalu mujmalkii dee kuwa kale daahirkii iyo umuuraha si waa umuuro cado intaasa inagu filan ijmaalkiiyo wuxuu kaba yimaadiya hadhow mubayinkiiyo dee casharkan iyo casharka ka dambeeyaba qaadan doona insha allahu tacaala qaadan doona haddii adigu bal intii adigu qaadan doona biidn illahi tacaala ayaa halkan nooga bilaabmaya wuxu uhi mujmalkii mujmalkii waa taan soo aragnay waa lafdigaa laba macne ama wax ka badan si isleeg ugu dhacayo u wada leh oon midkoodna ka kale kaba mudnayn xukunkiisana waan soo ogaano waa kaa in la caddeeyo mooyaane aan lagu camalfalahayn markaa kiibaa bal umuurihii iyo amhiladiisa aynoo iman tacriifu luqatan xagga luqada mujmalku huwa maa jumica waxa la isu geeyaa la ydhaha oo dee waxa weeyaan taas baa la ydhaha wa jumlatu shayi shayga jumladiisuna majmuucuhu waa isugeyntiisa iyo majmuuciisa ka jumlati lxisaab oo sida dee xisaab markii hore dee ama sida laysu soo geeyo deeta intii isugeyntii la qoray oo kale taas baa jumladii laguma magacaabaya ama mujmalkiiba uu noqonay ama fadlalka ay yidhaahaan bal markaa in kaas baa xagga luqada uu yahay horta wasilaaxan maxtamala wixii ixtimaalo weeye macnayeyna laba macno aw akhara ama laba macno wax ka badan min gayri tarajuxin liaxadima markaan laba macno ka dhigno iyadoo labadaa macne raajaxnimo midkood raajax noqday aanu jirin aw axadihaa amase macaanidaas dee labada kaba badan ee lafdigani wada ixtimaalayo raajaxnimo midkood uu raajax noqdo calaa hayri intii kale ka raajax noqday aanu jirin kaas baa mujmal laydhaha alamhila amhiladu way badan tahay bal amhiladii min dalika waxaa ka mida lafdulqur'i lafdigaa qur'i fa huwa lafdigaasi luqada markaan eegno mutaradidun wuxuu ku noqnoqonaya ama kaba dhexeeya bayna macnayeyni laba macne cala sawa iyadoo si siman oo isleegiin oo mid kastaba luqadii dee shawaahidiisii aan u helayno waa maxay laba macno adduhri walxayd ama wahuma labadaa macne waxa weeye adduhr daahirnimadan caado laga daahir noqdo waa dumarkii iyo walxaydu xaydkan dee iyagana kuba yimaada biduuni tarajuxin raajaxnimo duunkeed liaxadihimaa labadaa macne midkood uu raajax yahay cala alaakhari oo ujeeddadu lafdigan alqur'i macnaha badanna duhriga ma aha oo kii kale markaa uu noqdo dee macnihii marjuuxa macnaha inta badan loo isticmaalaa xaydkana maaha luqadii oo markaa duhrigu uu noqdo macnaha mu'awalka noqonaya ama markaa marjuuxa ee labada macnoba si isleeg oo siman baa loogu isticmaalaa luqadii carbeed walihada taradudi taradudkaa jira ee labadaas macne lafdigan uu kaba dhexeeya waqaca alkhilaafu fi lmuraadi bilqur'i a'imadii fuqahada ahayd ayaa khilaaf dhexdooda dhacay qur'igan waxaa looga jeedo ku sugan fii qowlihi tacaala waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaata quruun ilaahay qowlkiisanuu yidhi dumarkii la furay saddex qur'i ayay tirsanayaan oo intaasay ku ciddo tirsanayaan oy kaba fadhiyayaan nikaax iyo waxyaalaha ayaa qur'igani muxuu yahay inay luqadiibaa laba macno uu lahaayay bay fuqahadii iskuba khilaafeen faxamalahu shaaficiyu wa maalikun cala aduhri shaafici iyo imaam maalik oo sheekhiisii ayagu waxay kuba xambaareen waa culimmadii xijaaj duhrigay ku xambaareen oo waxay ka dhigeen dumarku ciddadoodan ay tirsanayaan inay duhriga tahay oo ujeeddadu dee kollay sunnuuna waxa weeye haddii la furayo dumar ama sida jidaysane iyadoon caado lahayn ninkii doonaya inuu furo inuu furo weliba duhrigaasna aanu ugu tegin oonu aanay isku arag taas baa sunnihii dee dalaaqu uu yahay iyo sidii ilaahay subxaana wa tacaala dumar in loo furo laynoogu jideeyey haddaba duhri gaas baa loo tirinoo kaasna waa la tirin markaa iyaga agtooda iyo laba duhri oo dambo markaa xaydka saddexaad markay bilowda un ayay cidda baxaysaa haweenaydii dee caado lahayd weeye wa abuu xaniifata wa axmed oo abuu xaniife iyo axmedna waxay ku xambaareen xamalaahu waxay ku xambaareen cala alxayd oo iyagu waxay ka dhigeen inuu xaydka yahay qurcigan loo jeeda kollay ayaamaha soo baxayo u dhaxaynaya oo iyaga dee xaydna in haweenay iyadoo caadale la furo ma banaano sharcan walow dalaaqu uu dhacayo haddii ay dhacdaba dee taasna bal duhrigii in lagu furo duhrigaasi inayma tirsanee waa xaydkaa markaa kusoo xiga iyo laba xaydoo dambo markay xaydka saddexaad ka baxdo ay ka daahir noqoto ayay markaa cidda baxaysaabay noqonaysaayo qolana markaa marka xaydkii saddexaad guda gashaa duhrigoodu noqon ama cidda baxoodu kuwana markay dhammayso dee intaasaba u dhaxayn karta oo waxyaalaha ka ratimaya ayaami taas bay noqon sababtuna waa luqadii uu saa kuba yimi laakiin dee markay qoladan shaaficiyada iyo maalikiyadu ay duhri ku xambaareenna qaraa-in iyo umuuray urursadeen luqo iyo bal markaa waxyaalo kaleba lahayd ooy leeyihiin macnihii maanta loo jeeday waa kan kuwa kalena umuuro luqo iyo kayrkeedba oo nusuusna ay kuma jirto ayay iyaguna laba yimaadeen ay leeyihiin macnaha dee kollayna a'immadu markay masaa-isha waaweyn kaba hadlayaan ama kutubta axaadiista axkaamta haba noqoto ama tafsiirada sidaa bawlbayaanoo si fiican meesha u yar dheereeya dee qurtubiya amhaashood oo kale iyo kutubta dee aayaadka axkaamtu mufasirta iyo markii dee masaladan fiqi ahaan kutubta muqaarinka ay dee baxsiyayaan iyo axaadiis ahaanba kollay qolo kasta adiladeeda iyo waxyaalahaas way baxsiyaan iminkana maxal adilo iyo maxal tarjiix ma joogno ee bal waxaan leenahay lafdigii mujmal buu ahaa waxaa keenayna a'immadu dee qaraa-in kale leeyihiin way inoo fasiraysaa inoo caddaynaysaa bay la yimaadeen labada qoloba iyagoo leh oo iyagu qoloba dee mid ay raajax yeeshay bal taasi waa mid oo ama misaalkii anwaacu lijmaal ijmaalka qaybihiisa bal ijmaalku meelaha uu ka yimaado qad yakunu lijmaalu ijmaalku inuu noqdaa la arkaa fii murakabin waa hadal murakaboo dee laysu geeyey oo dee sida dee jumlooyinkii oo kale aw mufradin inuu mufrad lafsi keliya dhaca sida qurciga aan kuba soo amaray walmufradu mufradkaa mujmalka noqonaya ama ijmaalku gelaya yakuunu isman ismi baabuu noqonaya saa qurciga aw ficlan ficilna waabuu noqonaya aw xarfan xarfna uu noqonaya intaba amtilada inoo iman doonta oo uu wada noqonaya waqad yakuunu waxaaban uu noqon karaa ijmaalku ama kaba imanaya ikhtilaafin iskhilaaf laysku khilaafay fi taqdiiri xarfin maxduuf xaraf meesha ka maqan oo dee waa ficil kollay u baahan aan dee mafcuul toos u qaadan ahayn markaa u baahan xaraf uu kuba gudbo xarafkii baa laakiin dee laba macnuu leeyaha midba xaraf uu keenayaa macnahan haddii uu yeeshana xaraf buu keenaya inuu ku gudbo macnahanna xaraf kale u keenaya xarafkiina qur-aankii kumaba sugna ama halkii dee naska inoo iman doona markaasaa taqdiirkii la odhanaya qoloba mid bay qadaraysaa ijmaalku halkaasu ku jiraa xarafkan la qadaray ee isaguna macnii xadidaya kelimada ama ficilka muxuu yahay waanan arki doonaa haddii a la idhaaho dee masaa'ilna way kaba imanayaan ama axkaam baa kaba ratimaysa alamhilatu amhiladii umuuraha alijmaalu fi lmurakabi bal ijmaalkii lafdi murakaba isagu ahaa ijmaalkii galay lafdi murakaba ka qowlihi tacaala ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax oo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay oo aayadda inteeda hore ku sugnayd haddii ninku haweenaydii la furo iyadoo dee la meheriyey uun ninkiina aanay is arag meherna loo magacaabay oo meherkeedu dee la magacaabay oo kale waxa ay leeyihiin markaasay mudanayaan meherka barhkii ayay mudanayaan taas oo dee inay ciddana lagumaba lahay meherkii barhkii bay mudanayaan oo intii loo qadaray ee lagu heshiiyey bay kala barh la siinayaa siaasaanay ninkii ku kala soconayaan bal taasay ahayd haddaba waxa uu waajibaya weeye nisfulmehri ilaahay markaa muxuu yidhi ilaa an yacfuuna dumarku markay noqoto inay cafigii la yimaadaan mooye iska saamaxaan oo niskii iyo qaybtii ay heli lahaayeen ay iska daayaan ine waa xaqoodii o iskaba ridaan aw yacfuwa aladii amase kii uu cafiyo waa niski biyadihi gacantiisa uu kuba sugnayd cuqdatu nikaax nikaaxa cuqdadiisa iyo gunudkiisa uu kuba sugnaa uu cafiyo iminka halkan ilaa an yacfuuna waa dumarkii nuuntuna nuuntii calaamada icraabta ahayd ama calaamada rafcada ahayd maahe waa nuuntii dee jamca damiirka ahayd ama jamca dumarka tilmaamaysa oo sidaas baana ficilkoo anta ay ka horeysa aanay u dhicin oo dee ficilkii waaba mabni marka maanta markay san tahayna marka uu mudakar yahay oo kale iyo dumarkii isku sibay noqdaan ficilkaa naaqiskiiyo waawiga ah oo iminka waxaa la odhanba dee hum yacfuuna raggii oo markuu dee marfuuc yahay annisaau yacfuunana waa la odhanaya sibay ku wada imanayaan midna xaraf baa dee dhiman midna waa ficil buuxa oo waxba aanay ka dhinayn midna xaraf baa naaqisa un oo midna nuunta ayaa nuuntii damiirka midna waa nuuntii calaamada rafcada ahayd bal markaa tani waa taasoo waa dumarkii weeye laakiin halka meesha jirtaa ixtimaalku jira oo maxay kan gacantiisa inaymuu magacaabin ilaahay ruuxii shaksigiiee wuxuu idhi ka isagu gacantiisa cuqdada nikaaxu ay ku sugantay inuu niska iska daayo uun mooye marka lafdigan alladii biyadi cuqdatu nikaax baa maxaa jirta lixtimaali an yakuuna zawja halkan ijmaal baa kuba sugan oo waana ijmaal fi lmurakab waxaa suurtagala ninkan gacantiisa cuqdatu nikaax ay kuba sugantay ninka inuu yahay oo macnuu uu yahay haddii bal maalan inay haweenaydu nuskeedii iyada u waajibay ay daysana way leedahay waa xaqeedii ikhtiyaarkeeda ay ku dayso ninku nisunbaa korkiisa saarnaaye inuu iska cafiyo u buuxiyo oo uu markaa isagoo dhan wada siiyana waa leeyaho waana macnihii uu fahmay jubayr ibnu mudcim saxaabiga isagoo haweenay reer bani nasriya guursaday oo kale markay tani dhacday ayuu yihi ilaahay sidaasuu yidhi oo ana axaqu bilcawfi minha anigaa kaga xaqleh iyada inaan wax daayo markaa waa u buuxiyo meherkeedii oo dhan buu siiyey bal taasi waa midoo zawjka waa ixtimaalaysaa maxaa kaloo jira kan gacantiisa inay wax weyn ay kuba sugan tahay cuqdatu nikaax waayo hadal aswaajta lagula hadlayaa suuradda bilowgeed ama aayadda bilowgeeda uu ahaa marka waa in daraf saddexaadba meesha soo galayna waaba daahirkii haddaba kan gacantiisa ay ku sugantahay cuqdada nikaaxu waxaa ixtimaalaya wa an yakuuna alwaliya inuu weligii noqdo weliguna maanta halkan walaalma noqonayo dee ibnu inadeerniyama noqonaye dee haddii iyada cidda fasirtay san kuba fasirtay waa aabba ayuu noqonaya bal ama kaasiradii ha kaba dhigeen aabbo ayuu noqonaya dee haddii ay ama ahaydna sayidkii unbuu noqonaya taasna uu ixtimaalaya macnaa meeshii waxaa jira un ciddan cafiga laba imanaysa horta dumarkii inay cafi la iman karaan oy dayin karaan ikhtiyaarkooda aayadda way inoogu sugantao taasi way caddahay xaggii dumarka markan soo dhaafno kan cuqdada nikaaxu ay ku sugantahay horta dumarkii meesha way kaba baxeen ma zawjkiiba waa ixtimaalaya oo markaa dayntiisu ay noqoto inuu wixii dee wada siiyo cafigiisu mise waa isaga weligii iyada u guuriyey aabbaheedba ahaa oo markaa taasi ay noqoto inuu isagu daayo dee waxa weeyaan ama isagu daayou ridi karo wixii uu yidha ka cafiyi karaba suuradaa weeye masaladu dee waana tan khilaafka keentay waana lafti ijmaala taasba walow qolooyinka suurada hore leeqabaan ee umuuray soo naqliyeen ijmac oo kale bal imanka haddii laysbahayo oo weli aan dalaaqu dhicin de hadday haweeneydu tidhaa anigu wixii waan daayee meherba kuuma raacee waraaqdaydun si waa waxay leedahay laakiin weligeed ma odhan karo taa haddaanay iyada aanay dee raalli dabadeeda ahayn wixii ma din karo suurada waana ijmaacooda itifaaqood waa qolooyinka hore waxaa qowlkooda raajax yeelayo kale xoola hadday leedaho kaleo dee inantiisiiba ay tahay oo laakiin baaliqa caaqila ay tahay taas dee waxaanay iyada ikhtiyaarkeedii aan xoolaheedii cid kama siin karo ma bixbixin karo waalidkii taasna waa kolley masale aanay khilaaf soo naqlin waa umuuro jaanibka ay kuba raajax yeeleen bal adigu halkan baa ijmaalku yahay dee waxba yanaan kusii aan halkaasii gelinbe marka maxaa dhacay ijmaal baa jira lafdigii baa labadiiba ixtimaalaya walidaa saa daraaddeed buu xamalahu axmedu washaaficiyu cala zawj axmed iyo shaaficiya zawjkay ku xambaareen de maaha iyagee laakiin cali bnu abi taalib ibnu cabaas fii qowl iyo saciid ibnu jubayr iyo kathiir min fuqaha lamsaar qowlkoodu haya saxaabiga jubayr ibnu mudcim iyo waa qowlkoodii inay zawjka kuba fasireen waxamalahu malikun cala lwaliyi de abi xaniifana kolle waa qowlkaasi maalikna wuxuu ku fasiray weliga oo isaguna in badan oo salafka ka mid a oo ibnu cabaas qowl labaad uu leeyahay shuruuxu lqaadi walow markii dambe qowlkaa hore usoo qowlkaa dambe usoo laabmay iyo calqama iyo daawuus iyo rag leh ayaa zuhri iyo ayaa iyagana qowlkoodiio kuba fasiray weligii inuu yahay bal markaa meeshii tafsiir ka horreeyaa jira a'immada kaba horreeyey a'immaduna ijtihaadkoodu tan buu noqday arrinka taa keenayna waa lafdigan baa labadii macno isba ixtimaalayo kana noqon kara kana noqon kara alijmaalu fi lmufradi ijmaalkii mufradka kuba sugnaa ijmaalka mufradka waa madaawata alijmaalu fi l markaa isagii baa dee mid ficiliya mid ismiya mid xarfi buu kani noqon ka lafdi keliya kuba sugan alijmaalu fi lismi taqadama minhu lafd lqur'i lafdiga qur'i waan soo marra waa tii marka dhaweyd aan kaba soo baxnay waa laf ismi waana mufrad ijmaalna waa ku sugan yahay wa milu waxaa la mida alcaynu liljaarixati waaljaariyati wanaqdi waa horaan usoo sheegay taa hadalkaygii horey soo raacday alcayn oo dee isha laba yidhaaho jaariyada la yidhaha waa ishii socotay oo naqdiga la yidhaha baasaaska ama jaarjuuska la yidhaha iyadna waa lafdi mufrada waana ismi macnahaasuu ixtimaalayaa oo kale ashafaq oo kale waa shafaqan marka cadceedu dhacdo dee waxaan hadhaya xumradana luqada carabeed waa la yidhaha casaanka caddaankana waa la yidhaha kaba dambeeyo xumradaas oo kale waxay keentay taasi bal iyadoo labadaa macno wada leh a'immadu inay taas salaada cisha ee waqtiga gelaysa isku khilaafsan yihiin oo haddaan eegno dee shaaficiya xanaabilo iyo qolooyinkaas iyo dee iyadoo saxaabo kala duwanna ay qowlka kuwa fasireen shafaqa waxay ka dhigeen xumrada oo markaa intaa casaanku joogana salaaddii maqrib way joogtaa kol haddii casaankaasi baaba'ana salaaddii cishaay baa gasho maqrib waa baxay laakiin xanafiyadoo kale qowlkoodu iyadoo iyadna albayaad uu dee luqadii uu yahay waxa weeyaan shafaqu inuu yahay albayaad oo casaanka maahay waa caddaankaasi markuu baxo ee uu dhulkuma dee arrintii ufiqi madoobaado ayaa salaaddii cisha ay gelaysaa bay noqonaysaa marka waana lafti waa ismi waana labada macnona luqadii waa inoogu sugan tahay waana taas dee masaa'il waaweyn ay kaba ratimaysa umuurahan khilaafkan ahlulcilmiguna wax hawo ku yimaada maaha wix iska yimaada maaha sida dee dadka qaarkood iyo taas ama nas ay khilaafayaan arrinta waa ijtihaad iyo umuuro asbaabo kala duwan baa keenaysay taasi ay kaba mid tahay waxyaalahan oo ijtihaadkii qaraa'intay urursadeen iyo waxyaalahaas iyabaa umuurihii ijtihaadka kala baydhayaae wax maaha un inay ruux a'imada ka mida matbuuciinta nas uu arkayo uun isagoo arkaya uu khilaafaya taasi asal ahaan maba jirto kollay si fiicanna waxa uu taqriiriya sheikhulislaam ibnu taymiya risaaladiisa qayimkae rafculmalaam can ala'immati alaclam risaaladaasoo risaale aada u muhim ah jawaanibtaas alijmaalu fi lficl ka qowlihi tacaala waleyli idaa cascasa bal waa taas cascasa xagga luqada aqbalana way ku timaadaayoo cascasa leylu bimacnaa waa soo galay weeyo waa soo qaabilay iyadoo bimacnaa adbaro waa jeesto uu baxayna waa kuba timaada de subxi idaa tanafasna waabay laba socoto isagu waagu markaa uu yimaadaa in labada arrimoodna ikhtilaafu leyl wanahaar dee qur-aankana waata kusoo noqnoqoto aayaadka ilaahay waaweyn ayay kaba mid tae ay tahay dee dadku inay u baraarugaan ay dee wax ku gartaanba bal markaa halkan maxaa ijmaalkii ku suganyay walow imaka halkan macno inoo soo axkaam inooga ratimaysa aanay jirin ee cascasa litaradudi bayna aqbala waadbara markaa waa ijmaal ficil kuba sugan alijmaalu fi lxarfi ijmaal xaraf kuba sugan bal kan eeg ka qowlihi tacaala famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu waa tayamumkii iyo marka biyo la waayo ama biyo la isticmaali kari waayo ayaa ilaahay yidhi fatayamamuu saciidan dayiban waxa u qasadaan saciid dayiba markaasaa maxaa ilaahay yidhi famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyadiinna iyo wa aydiikum gacmihiinna ku masaxa dee markaa inay isagaa biyihii inooga bedele laakiin maxaa la socotaa labada meelood ee labada suuradood ee ay aayaddu ku timina ama midna minhu way la socotay midna lamay socon baltay laba socoto suuratulmaa-ida minhu halkan baa ijmaalku kuba sugan yahay waa minhudan baa wuxuu yihi lixtimaali min litabciid mintani luqadii carbeed iyadoo dee bacdi faa'iidaynaysa iyo shay wax ka mid ah way u timaadaa walibtidaai libtidaa'i alghaaya libtidaa'i alghaayati waa haayo bilowgeed oo ujeeddadu waa dee wax shay uu kaba bilaabmo oo dee hadhowna dhammaad le ilaada loo isticmaalaba taasna way u timaadaa laftigani markaa muxuu yahay haddii aan nidhaahno minhu waa litabciid macnuhu wuxuu noqonayaa imsaxuu wujuuhakum wa aydiyakum bibacdi saciid waa minhu wax ka mida weeye saciidkaa la yidhi u qastay in ka mida wax ka mida kuba masaxa markaa taasaa deeta maxay keenaysaa waa halkan culimadii qowlka qaadatee taa kuba fasirtay inay shardiyeen waxaan lagu masaxaya lagu tayamumaya wejigiiyo gacmihii lagu masaxaya inuu wax boodh leh oo gacanta ku dhegaya amaba gacanta soo raacaya uu yahay in haddii kale wax isagii ka mid oo weji lagu masaxa ama gacan lagu masaxa suurtagal ma noqonayso si taasi ay u xaqiiqowdo ayaa waa inuu gubaar gacantii raacaya oo dee markaa hadhow gaadhi kara meelihii la masaxaya waa inuu yahay marka waxay noqon macnuhu dee waa wax isaga ka mid ah ku masaxa saciidkaas taasaana soo baxaysa waxaana dee qowlkaa cidda leena haddii la yidhaha way noo soo socotaa ibtidaal haaye haddii la yidhaahna macnuhu waxa weeyaan masxigiinu ha ka bilaabmo saciidkaasoo macnuhu wuxuu noqonayaa ijcaluu ibtidaa almasxi min asaciid masxigiina bilowgiisa dee ka dhiga wax saciidkaa kaba bilaabmaya saa daraaddeed dee saciidkuna wax kastoo dhulka jinsigiisaba ahna saciid waa la yidhaha marka wuxuu macnuhu noqonayaa inuu ka acamsan yahay wax ciidlaya waxaan ciid lahayn oo haddii xataa dhagax ay noqoto ama wax kaloo jinsa alardi oon waxa gubaara lahayn oo dee markaa masxigii laga bilaabo markaa macnihi waa noqonaya a'imadiina waa meelahay kala raaceenoo faxamal walidaa xamalahu axmedu washaaficiyu cala lawal axmed iyo shaaficiyo qowlkoodu dee saciidkani ciiddi waa inuu yahay ee dhagax iyo waxyaalahaas iyo laguma tayamumayo le hadday jidaar noqotaan jidaarkii waa inuu waxa gubaar kaa soo raacaya yahay waxamalahu maaliku abuu xaniifata cala athani maalik iyo abu xaniifa iyana kalkay ku xambaareenoo wax kastoo jinsal ardi kaba mid ah oo dee dalalka maqribka dee madhabta maalikiyadu dee adigu madhab kaleba inta badan dee maqrib alcarabi ina kama tisqaanin malaa dee kamana yimaadeen oo kale dee dalalka qaarkood oo kale masaajidaas bay dhagxaan iska taaltaalaayo dee hadhow si dadku ay isaga tayamumaan oo kale dee marok iyo meelo laba mido waa arrinku dee waa inuu wax kastoo jinsal ardi hubaarna laba sharda iyo markaa hadalkan maxaa keenaya iskhilaafkaa weyni kaba yimi mintan oo luqadii carbeed litabciidna noqonaysa liibtidaa ilgaayana noqonaysa barhkoodna halkan litabciid kaba dhigeen iyagoo dee umuuro eegay kuwana ay liibtidaa ilgaaya kaba dhigeen macnahaasna waa soo baxayba alijmaalu bisababi alkhilaafi ijmaalkii isagu ahaa khilaaf la ysku khilaafsan yahay fii taqdiiri alxarfi almaxduuf xaraf meesha kaba maqan qadaritaankii ka qawlihi tacaala watargabuuna an tankixuuna ilaahay dee waxaa kaba horreeya de waa dumarka yataamaha ama agoomaha ee dad kale ay gacanta kuba hayaan in waalidkood joogin iyo xaalkooda ilaahay kaba warramayo se lagaba yeelayo haddaba markaas baa ilaahay muxuu yidhi watargabuuna an tankixuuna waa halkan ficilka ragiba horta luqada carbeed jacayl iyo doonidna waa ku yimaadaa nicid wax la nacana waa ku yimaadaayo waman yargabu can millati ibraahiima ilaa man safiha nafsaho kale can baa ka dambayso waa nacay laakiin markan uu ragiba bimacnaa jacayl iyo doonid yahay fii baa raacda ine ficilku maaha ficil mutacadi oo toos mafcuul u qaadanaya oo wuxuu ku gudbayey markuu jeedsi iyo nicid iyo waxyaalaha yahayna can baa ka dambaysa markaa dee haddii ay saasoo kale waman yargabu can millati ibrahima canta inoogaba dambayso khilaaf meeshii ma imanayo haddii dee waxa weeyaan ragiba fiihi oo kale ay tahay sida ruba raagiban fiikaya markay alfaadaha tacriidka iyo soo qaadayeen hadhow dee haween ciddo tirsanaysa laguma odhan karayo intaasoo kalena fi hadday taallana macni waa cadyi laakiin aayaddii qur'aankaa maxaa ku yimi iyadoon can iyo fiitoona laba socon kollayna meesha waa qadaran yahay waayo macnihii baa dee tan keenaya maxaa macnaa qadaraniye macan baa halkan aan qadaraynaa mafii baan qadaraynaa haddaan idhaahno waxa weeyaan watargabuuna an tankixuuna can qadarna muxuu noqonayaa macnihi watargabuuna aad nacaysaan oo an tankixuuna can an tankixuuna inay guursataan waa gacantaa ku haysaan xoolay leeyihiin yaana idinka bixin baa leeyihin haddana ama maya dee ambagu xoolaba yaanay lahaan ama faqrigooda daraaddeed ama foolxumadooda daraaddeed ayaa u diidaysaan inay guursataan dee waana ruux mas-uulha kaba ahadee guursan kara oo dee aayadda suuradda bilowgeeda horena bal sidaas waxyaalaha lagaba yeelaye dee dumarka caynkaasi haddaan loo cadaalo farayn in la iskaba daayaa kuma sugnayd taasi macnahaasuu noqday haddii fi aan idhaahnana watargabuuna aad doonaysaan bay noqon an tankaxuuna fi an tankaxuhuna oo ama dee waa jamaalkooda iyo maalkooda iyo waxyaalaha a umuuraha u raqbaynaysaan kolleyba dee cadaalaa laga rabayba markaas halkaasaa ikhtilaaf yimi waxaa looga jeedo markaasaa dee macnihii aayadda ayaabay noqotay labadaa weji yeeshay ijmaalkuna waa tan lianna alxarfa almuqadara bacda targabuuna yaxtamilu an yakuna fi ay targabuuna fi nikaaxina lijamaalihina wayaxtamilu wuxuu suurtagala an yakuna can ay targabuuna can nikaaxihina nikaaxooda aad nacaysaan lifaqrihina baahidooda iyo wadamaamathina foolxumadooda bal ijmaalku meelahaasu ka yimaadaa khulaasadna muxuu yihi alcamalu fi lmujmal bal lafdi mujmala ama cibaaro mujmala ah si loogu camalfalayo lagaba yeelaya sidan oo kale markana si inoogu yimaado marka wuxu uhi yundaru waa la eegayaa awalan marka hore hal hunaaka qaraa'inu inay adilo ama qaraa'ina ay jirto aw murajaxaatun wax raajax yeelaya liaxadi almacaani macaanidan lafdigu si isleeg loogu isticmaalo mid ka mida aw laa inaanu jirin fa in wujidat haddii qariinadii la helo cumila biha waa lagu camalfalaya kolba macnihii raajixa ahaa ee qariinadan ay raajix yeejiray baan qaadanaynaa wa ilaa haddii lafdigii waa mujmal wax qariino ana weyn weynoo macaanida mid ka mida inoo xoogaysa maxaa la yeeli turika alistidlaalu bihi lafdigaa mujmalkaa in la daliishado waa lagaba tegayaa welidaa qiila saasay u yidhaahama ma loo yidhiba idaa wujida alixtimaalu badala batala alistidlaal haddii ixtimaal xoog la weeyo kii kale la siman oo midkoodna waxaan ku kala raajax yeella aanu jirin la helo daliishu labadii dhinac loo daliishadaa ma jirto kana looma daliishan karo kana looma daliishan karo waa in wax kale laba eego نصوص ليست مجملة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا